subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda ayaa fashiliyey qarax miinaha oo la dhigay waddo ku taalla deegaanka weedow ee duleedka magaalada muqdisho madaxweynaha dalka ayaa la filayaa inuu u ambabaxo magaalada kambaale ee caasimadda dalka yuganda siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland ayaa looga digay inay fashilin shirka labaatanka bishan ka dhacaya caasimadda dalka ciidamada dowladda ayaa burburiyey fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose shirooka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa laga cabsi qabaa inuu hakad galo kadib cadaadis la saaraya maamullo qaara puntland ayaa shaacisay xilliga uu furmayo imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ee dugsiyada sare garadka gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa shaacisay in sagaal qof ay ku dhinteen kadib markii diyaaradaha gumaysta israa'iil uu weerare cirka ku qaaday magaalada baynaxanuun ee waqooyi khasa gamaydka ah daraasiin laga shakisan yahay covid oo laga helay koongareeska hindiya waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkan iyagii oo fisan ciidamada dowladda ayaa fashiliyey qarax miina oo la dhigay waddo ku taalla deegaanka weedow duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya miinada nooca loo yaqaan nooca dhulka lagu aaso ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay ku arkeen hareerka hareerka waddada oo ku taalla deegaanka weedow duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ay ciidamada dowladda markii dambe ay garowsadeen iyagoo markii dambe ciidamada dowladda la sheegay inay u suurtagashay in ay fashiliyaan weerarkaasi qarax oo lala damacsayaa ciidamada dowladda ee isugu gooshaya afgooye iyo weliba muqdisho waxaa la sheegay in ciidamada dowladda ay ka war heleen miinadaasi iyagoona saansaan ku arkay waxaana la sheegay in ciidamada markii dambe ay laba gees ama labada gees ee waddada xidheen kadibna ay u suura gashay in ay qarxiyaan xilada xilli xalay ay ku beegne waa xalay ay isugu gooshayeen gobolada shabeellaha hoose kan gobolka banaadir waxaana la sheegay in ciidamada muqdisho iyo weliba afgooye isugu gooshayeen halkaasoo ay sabeen inay howlgallo ka sameeyaan waxaana ciidamada dowladda la sheegay in deegaanka weedow ee duleedka magaalada muqdisho ay ku arkeen bartaas miinada geeskeeda loo dhigay maadaama la damacsanaa in lagu weeraro ama lagu waxyeeleeyo ciidanka ah isugu gooshayay shabeellaha hoose weliba gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo kusugan duleedka degmada waa deegaanka weedow ee duleedka magaalada muqdisho aan la xiriirno ayaa inoo sheegay in qaraxaasi uusan wax khasaare geysan iyagoo sheegay in iyaga ay fashideen ciidamada dowladdana ay ku guuleystay in weerarka ama qaraxaasi miinada ay fashiliyaan halkaasina laga qaado ugu dambeynna waxaa la sheegay in goobtaysan wax dad ay ka agdhoween iyagoona la sheegin goobta ama miinada ay ku qarxiyeen ee haatan tahay mid degan iyadoona saaka ciidamada dowladda ay sheegeen isugu gooshayo wadooyinka waaweyn ee soo gala muqdisho iyo weliba kuwa ka baxa siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya labaatanka bishan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shir ugu baaqay madaxda dowladda federaalk soomaaliya hogaanka maamul goboleedyada dalka inay kasoo qaybgalaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uu sheegay in shirkaas uu ka furmayay sidii horeba tendhada afsion iyo shirkii ku furmay madaxda u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir siyaasiyiin qaar ayaa isku maandhaafsan inuu rajoama ay rajo wanaagsanna qaarkoodii ka muujiyaan halka qaar kalena ay rajeynayaan in shirkaas uu fashil ku dhammaan karo mid ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay warbaahinta simba ayaa waxaa ugu horeyn rajo wanaagsan ka muujiyey shirka labaatanka bishan uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku wareejiyay amniga iyo doorashooyinka dalka isagoona sheegay in shirkaani uu weliba hadallo midha dhala iyo weliba wax ku ol oo ka keeni karo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona hore uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku fashilmay inuu xal la gaaro madaxda maamul goboleedyada dalka
labaatanka waa lagu baaqay in laisu yimaado haddii in uu sidii maaragtay labaatanka looga dhabay lahaa in wax fiican la gaaro oo wada tashi oo wada ogol ah intaasaa la sugaya insha allahu waana waana wax lafti oo wax waxuba laga fili kara wey waxaan isleeyahay hadda waa ka bedelan tahay hadda waxaan isleeyahay soomaalida waa lagu daalay aadaa lagu daalay waa lagu waree jahawareeray maxay ahayd qoladan beesha caalamka la yidhaah waa beesha lixaad waxay soo saareen waad ogoy maaragtay waxay soo saareen wax badan waxay soo saareen maaragtay wax badan ay ka soo saareen arrinta marka waxaan u malaynayaa inaan hadda cidna laga aqbali doonin maaragtay inay iyadu ay dadka ay ka duwanaato oo iyadu wax gaara ay keliyad la soo istaagto marka maamulahaas waxaa isleeyahay waxay ku asmanaa doonaan go-aanada maarata dadka lamid noqon doonaa baan isleeyahay maxaa yeele barnaamijka hadda waxaa riixaya oo aada u riixaya meesha caalamka riixaysa waxay sheegeen cid kasta oo kahor timaada barnaamijka isagaas iyagoo ajadna gaara la timaada inay munoqratay doonaan marka waxaan isleeyahay in darrooyi ku hoyaana la yidhi in maaragtay aysan dhici doonin sida wax uga dhici jireen oo iscodcodsanayo soomaalida waa lagu daalay marka dadku hadda fidhan baa laga taagan yahay marka waxaan isleeyahay waxba sijid waa dhici doonaa oo hadda horta wax walba hore lagama ordi doono kolley waa lasu qaban doonaa laakiin laga gudi doonaan malaa
dhinaca kale siyaasiga oo sii hadlaya ayaa carabka ku adkeeyey in shirkan uusan fashil ku dhowaan karin iyadoo nala sheegay in isfahanka buuxde ay shirka ka horgaareen hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland iyo maxamed xuseen rooble oo ra-iisul wasaaraha dalka hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayuu uga digay inaysan fashilin shirka labaatanka bishan ka dhacaya magaalada muqdisho iyadoo ay wada eegayaan beel caalam siyaasiyiin shacab soomaaliyeed ee dhammaan soomaaliya iyo beesha caalamka guud ahaan wadamo shisheeye oo la sheegay in faragelin soomaaliya ay ku hayeen doorashada ayaa la sheegay in gebi ahaanba isha lagu wada hayo shirka labaatanka bishan ka furmaya caasimada dalka ee muqdisho iyadoona madaxda dowladda federaalk soomaaliya la sheegay in tanaasul ay sameeyey iyadoona labada maamul ee puntland iyo jubbaland laga dalbada dhankooda in aysanna fashilin shirka labaatanka bishan ka dhacaya muqdisho siiba teendhada afisyoonah oo shirkii hore ku fashilmay
waxbaa hadda haddii haddii lix bilood lasii qaatay haddii sana lasii qaatoba waxa weye waxa muhiimsan waxa weeye waddadii doorasho lagu gaari lahaa in lagu socdo ayaa shardiya taasun baa muhiima marka waxaa hadda baraf dhalaalaya maahan walba waa la joogay in maaragtay barnaamijka laga heshiiyo barnaamij heshiis lagu wada yahay oo lagu qaban karo mataqaana doorasho kolley macmalaho iska noqonaysa doorashada lama dhigi karo laakiin wixii oon iska wax dadban oo wixii la samayn jiray waxa muqaad qof walba maaragtay uu ku qanci karo oo dadkasiinta isku afgara karaa in la gaaro baa miid de horta midkaan waxaan isleeyahay ma loo doon doono ra-isul wasaare keliya macaan qoladaas faray gacanta ka soo geli doonaan waa lasu wada imaan doonaa marka waxaan isleeyahay waa kan laguma kala tegi doono waa laga yaabaa inuu daaho oo maaragtay waxyaaba badan xoogaa laisku afgara waayo oo waxyaaba badan laga doodo oo laakiin waxaas waxaan isleeyahay marka u dambaysa iyagana go-aan laga gaari doono horta waxaan isleeyahay waxyaalaha isbedela ayaa jiraya waxaad og tahay hadda kenya xiriirkay la soo ceshadeen xiriiray la soo ceshadeen way og tahay marka qoladan hadda xukuumadda hadda waqtooda dhammaaday marka axmed madoole ma u malaynaayo inuu hadda isagu uu maaragtay inuu hadda uu maahataagayo sar u tahay hadda markii lagu dhawaaqay horey ka sheegeen iyagu inay imaanayaan kasoo qaybgalayaan shirka marka kenya oo haddeer ay dhex galeen soomaalida iyagaba ay dhex galeen dowladda qatar ay dhex gashay
si kastaba hadalka siyaasigan ayaa kusoo aadaya iyo labaatanka bishan uu ka furmayo magaalada muqdisho shir u dhexeeya madaxda dowladda iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalka oo looga hadlaya ayaha dalka waxaana la filayaa in shirkaasi kasoo baxaan qodobo wax ku hoola kuwaasoo danu ah midnimada iyo jiritaanka soomaaliya ciidamada dowladda ayaa burburiyey fariisima al-shabaab ee ku laahayeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanada raqayle iyo gumaysidiid oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoosna yimaada degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in ciidamada gorgor ah sida gaarka u tababaran ay burburiyeen fariisima al-shabaab ay dadka lacaga uga qaadi jireen kuwaasoo la sheegay in halkaasi ay ku lahaayeen deegaanada burburinta lagu sameeyey ayaa ka lahaa deegaanada raqayle iyo weliba gumaysidiid oo hoos yimaada degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo fadhiisin xoogan u ah dagaalyahanada al-shabaab ciidamada gorgor oo kaashanaya ciidamada amisom ayaa la sheegay in ay weliba burbur xoogan u gaarsiiyeen goobihi al-shabaab ee lacaga kaga qaadi jireen dadka isugu goosha gobolka shabeellaha hoose deegaanadooda waxaana la sheegay in deegaanada dhaqayle iyo gumaysidyada hoos yimaada degmada oo dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi ciidamada burburin u sameeyeen iyagoona ciidamada la sheegay in guriguri u baarayeen xaafadaha deegaanada raqayle iyo gumaysidiid oo la sheegay in al-shabaab ay la sheegay in si dhow maaleysi ugu jiraan waa sidaan kasoo xiganay saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo weliba kan shabeellaha hoose saraakiisha ciidamada gobolka waa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada oo dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose oo aan xiriir toosa la sameynay ayaa dhankoodana xaqiijiyay in ay wadi doonaan burburinta ay ciidamada dowladda ku sameynayaan gobolada sida rasmiga al-shabaab ay kaga sugan gobolada waa gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanadooda waxaana sheegay in ciidamada dowladda cabsi xoogan aysan ka qabin al-shabaab ay weliba barahooda burburiyaan iyagoo ciidamada waa aragtidooda ay ku aadantayeen al-shabaab goobta isaga baxaanba ay qaraxyo ku hoose iyagoona la sheegay in ciidamada ay heegan ugu jiraan qaabkay kaga hortagi lahayn qaraxyada ka dhaca gobolkaasi si kastaba deegaanada dhaqayle iyo gumaysidiid oo hoos yimaada degmada oo dhiigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa bilooyinka u dambeeyey fadhiisin oo ah dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo lacag ay kaga qaadi jireen al-shabaab dadka weliba gaarileyda oo isugu goosho gobolada dalka maadaama al-shabaab goobta saxda ay ka qaadi jireen lacagta ee halkaasi iyadoona gaariga meeshaas lacagta looga qaado mari jiray meel walba oo al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolada soomaaliya waxaana la sheegay in haatan ciidamada dowladda ee goobtaasi si rasmi a ula wareegtay gobolka shabeellaha hoose ayaa ka mid ah goobaha al-shabaab ee sida aadkay weerarka uga geystaan ugana xooga badan yihiin waxaana maamulka koonfur galbeed ee kan shabeellaha hoose maalmihii u dambeeyey ay wadaan howlgallo ay amniga ku xaqiijinayaan kuwaasi al-shabaab ay kaga sagaarayaan deegaanada raqayle iyo weliba gumaysidiida oo hoos yimaada degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose owdhiigle ayaa dhowaan waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda kuwaasoo dhaxaa khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac oo weliba dagaal aada u xoogan oo saacado qaata isweydaarsan iyadoo markii dambe ciidamada dowladda u suura gashay inay la wareegaan deegaanadii weliba degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo haatan ay ka sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxgaradka gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo colaad ka taagan duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan meel deegaan shan kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maalmihii waxaa u dambeeyey waxaa ku dagaalamayay beelo walaalaa oo halkaasi wada daga kuwaasoo la heshiy inay isku haystaan dhuldaaqsimeed waxaa la sheegay in beerahaasi ay leeyihiin labada beel mid ka mid a midda kalena la sheegay in ay wadato qaab ay kaga bacsanayn beertaasi ay gacanta ku dhigto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ugu horeeyaan ayaa dhowaan baaq kasoo diray ama baaq kasoo saaray iyagoona baaq nabadeed u jeediyey waa dadka walaalaha hambeelaha walaalaha dirirta ku dhexmartay deegaana hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed yacquub isxaam oo nabadoon oo ka mid ah nabadoonada gobolka hiiraan oo idaacadda simbe muqdisho la hadlay ayaa dhankiisa waxuula xoogan ka muujiyay in beelo walaalaha ee dirir ku dhexmarta duleedka beledweyne waxaana ugu baaqay in la joojiyay dagaal maadaama loo sheegay in dagaal la ogyahay dhibaatada horumarka dhibaatada uu leeyahay isagoona sheeg ina weliba horumarkiiyo bilicda deegaanku hoos u dhigi karo waxa uu sheegay in lagu jira bishii barakeysan ee ramadaan weliba tobankii dambe ee qayrka badneyd isagoona si aada uga nunuxsaday in dagaal uusan wax faa'iido keenin maadaama ay ka dhex faa'iideysanayaan al-shabaabka inta badan weerar ka geysta gobolka hiiraan siiba beledweyne
maya maya hadda meesha aan joogno sidii aan ku arki jirnay dadkaanu dad deris aho walaal lahoo deegaan waaya haddee dhalinyaro iyo naf iyo shaydaan iyo waxaan ilaahay meel u wadaana maaro loo helin laakiin sidaan ku arki jirnay haddii uun dhalinyaro meel odayaalka iyo culamadii ay ka maqan yihiin xawaaqa babac ka tiraahdo haddii lagu soo baxo waa la iskaraameeyaaho warka odayaalka waa la dhegeystaaho maamulka waa la dhegeystaaho guddiga waa la dhegeystaaho deriska meesha ahooba adi labada deriirtamaha kuwa kalaa dhex gala waa dhaqan ay leeyihiin labadaa markay deriirto afar kale shan kalaa dhex gasha haatanna sidii ay ku socotaa wadahadalkana maantuu bilowday aad iyo aad waa rajadeena u fiicanta adeer macaan adeer macaan oona odayaalka dhaqanka reer hiira afkooda ku hadlaaya aana kala reebin bariga horaacsan waxaan leeyahay walaalyaalow dagaal wiila ku dhintay wiilku wiil kuma dhasho waadna og tihiin dagaalna faa'iidadiisa waataan hore ugu soo sheekeeyey waad taqaanaan nin lexdiisa laxaad qaba waa boos noqonayo meel shalay lagu shaqaysanayo waa baaba-ayso laba qof oo sodonkiiseedi aheydaan isarkiin inaad kala irdoobayso wiil hadda yaraa waa aabbahaha shalay midkaan dilo alaad kale kusii fogaane waxaan leenahay si sharuudaane wadahadalka hadda socdo nin walba ha taraansulo haddii nin walba u taraansulo meesha heshiisaa ka imaanahayo waa isku baahan tihiin waa wada ganacsataan waad wada dhalateen waad kala shaqaysataan waa la isku noolyahay haddaad idinku kala qaxdaan hataa masaajidka meesha ku yaala saamaynaho oo wax ku dukaday wax dayactiray wax leerkiisa microfonkiisa hagaaana la arkaynin waxaan leenahay colaad idinmana farin kumana farxin haddaa odayaalkina colaadda hala joojiyo
si kastaba hadalka maxamed yacquub isxaaq oo ka mid ah nabadoonada gobolka hiiraan ayaa ku soo aadaya iyadoo duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmihii u dambeeyey ay ka dhacayeen dagaalo khasaare kala duwan geystay oo u dhexeeya laba beelo walaalaha oo halkaasi durur ku dhex matay iyadoo madaxweynaha maamulka hiirshabelle dhowaan uu gaaray magaalada jawaare ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo baaq nabadeed u diray beelaha diriirta ku dhex maraysa duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan maamulka hiirshabelle iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabelle ayaa dhowaan gaaray deegaanku dagaalka ka dhacay iyadoona magaalada beledweyne fariisinta rasmiga ka dhigteen iyadoona dhowaan ay ku baaqeen ama ay joojiyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiintaas ugu horey madaxweyne ku-xigeenkii weliba xildhibaano qaar oo ka tirsan maamulkaasi in ay joojiyeen dagaalkii ka socday iyo weliba colaadihii ka taagneyd gobolka hiiraan siiba duleedka beledweyne ee caasimadda waa magaalada waa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wuxuuna sheegay in ay socdo kulamo looga hadlayo sidii lagu joojin lahaa dagaalkaasi ka socda duleedka beledweyne madaxweynaha dalka ayaa la filayaa inuu u ambabaxo magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa lagu wadaa in maanta uu safar ugu ambabaxo magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa waxauu kambaale kaga qaybgeli doonaa caleemasaarka madaxweynaha uganda yuweri kakuta museveni oo markii lixaad oo xiriira ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi afhayeenka madaxtooyada uganda linda nabuzayi ayaa laga soo xigtay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qayb yahay madaxda dalalka africa ee lagu casuumay calaamasaarka yuweri museveni sidoo kale linda ayaa sheegay in maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dalka uu ka qayb noqon doono madaxda ku wajahan caasimada kambala talaadada toddobaadkan oy taariikhdu ku beegan tahay labayo tobanka bisha meya sanadka laba kun labaatan iyo kow dhinaca kale weliba ma jiro wax wara oo ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya ee ku aadan safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo maanta ku aadayo magaalada kambala ee caasimada dalka uganda madaxweynaha dalka uganda yuweri kaguta museveni ayaa markii lixaad oo xiriira ku guuleystay madaxtinimada dalkaasi waxaana doorashadii ugu dambeysay ku guuleystay bishii janaayo ee sanadkii laba kun labaatan iyo kow si kastaba maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay koob iyo tobanka bishan la filaya inuu ka gixtamo garoonka aadan cabdulle cismaan ee aadan cadde isagoona u ambixi doona magaalada kambaale ee caasimada dalka uganda si uu kaga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dalka uganda yuwera kaguuta museveni oo markii lixaad oo xiriira ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa isbuucyo soo aadan gali rabto khalalaaso siyaasadeed iyadoo labaatanka bishan shir uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya la filayo inuu ka furmo magaalada muqdisho ee caasimada dalka maxamed xuseen rooble oo dhowaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku wareejiya arrimaha doorashooyinka dalkii weliba amniga doorashada soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqay in labaatanka bishan uu shir isugu yeeray madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee hogaanka dowlad goboleedyada dalka kaasi oo ka furmaya caasimada dalka ee muqdisho hogaamiyaasha puntland jubbaland galmudug hiirshabelle koonfur galbeed iyo weliba gobolka banaadir ayaa dhammaantood waxaa loogu baaqay inay kasoo qaybgalaan shirka ka furmaya labaatanka bishan oo ku beegan maalinimo khamiisa taasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka arrimaha looga hadli doono shirkaasi ayaa hirgelinta hanaanka doorasho ee dalkii qaabka dalka doorasho u aadi lahaa iyadoo dhowaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ka noqdeen muddo kororsi labayo tobankii bishii hore ay sameeyeen kaasi oo saddex iyo tobankii bishii uu saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib qalalaasii isku dhacyo siyaasadeed ka dhacay caasimada dalka waxaa la filayaa in shirkaasi ay ka dhega adeegaan laba maamul oo kale puntland iyo jubbaland oo intooda badan shirarkii madaxweyne farmaajo uu ku baaqi jiray si aada uga dhega adeegay iyadoona ay la filayo in shirkaasi ay kasoo qaybgeli waayaan maadaama cadaadis xoogan laga saarayo dowladaha kenya iyo imaaraadka ay ka maamar qaataan hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland xaaladda siyaasadeed oo ah haatan mid degan ayaa la filan karaa in saddex isbuuc iyo weliba afartii isbuuce soo aadan ay noqoto mid cakiran iyadoo shirkaasi uu noqon karo shir laisku afgaran waayo arrimaha doorashooyinka dalka dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya amniga iyo doorashooyinka dalka maxamed xuseen rooble ayuu gacanta ka saaray iyadoo ay soo dhoweeyeen mucaaradka dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo maadaama ay tahay guulo horumar leh usoo hoyatay iyadoo ayna ka guuleysteen madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo